horta wax walba lagama wada tashado wixii laga tashanayo waa laga tashadaa laakiin go-aanka rasmiyan anigaa leh waana u sheegay arrimahooduna waa arrimo aada moodo inay salka ku hayaan waxyaalo laga gudbay oo galmudug maanta ka gudubtay oo waxyaalo maaragtay beelo iyo wax ku rakiban weeye oo lagu lagu maaragtay shukaansaday inay beelo yihiin saas daraaddeed bay u sheegeen aniguna waxaas wax nagalaya maaha dadkayga iyo dalkayga wixii u dana ayaan samaynaynaa oo keliya waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inay joojiso faragelinta iyo dadka maaragtay xildhibaanada iyo faragelinta ay galmudug ku hayso iyo maamulada kaleba inay joojiso ayaanu ka rajaynaynaa si aanu isu fahamno oo aanu si fiican ugu wada shaqayno insha allah